duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyaha simba waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya ayaa u hambeliyeeyey guddoomiyaha midowda afrika iyo ku-xigeenkiisa oo dib loogu doortay hoggaanka midowda afrika faahfaahiino dheeraada ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax ciidamada dowladda lagula egtay duleedka magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaa laga dalbaday inay gacanta ku soo dhigto hogaamiyaha maamulka jubbaland ee xubno daacad u ah hoggaanka maamulka jubbaland ayaa lagu eedeeyey inuu ku shaqayn ama ka shaqaynayo in mar kale uu dagaal ka qarxo gobolka gadow askar kastir askari ka tirsan ciidanka maamulka jubbaland ayaa toogasho ku dilay gabar saddex iyo toban sano jir oo ku sugnayd magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ciidamada dowladda ayaa al-shabaab kala wareegay deegaano ka tirsan gobolka gado iyo saraakiisha dowladda oo ka hadlay xubno ka tirsan ahlu sunna ayaa la wareegay gacankuhaynta degmada mutabaan ee gobolka hiiraan xiriirka dowladaha soomaaliya iyo masar ayaa laga rajo qabaa inuu dib u soo laabtay kadib markii dowladda soomaaliya ay safiir cusub u magacowday dalkaasi maamulka gobolka gado ayaa shaaciyey in shirweyno ay ku qaban doonaan degmada garbahaare iyo xarunta gobolka gadow wararka dibadda duhurnimadkan simbidiineysana waxaa ka mid ah dowladda iiraan ayaa qaramada midoobey ka dalbatay in jawaab ay ka bixiso weerarada israa'el iyo rabshadaha dalka miyimaar ah oo ka qarxay magaalooyin horleh waa duhurnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha koowaad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warkayaga ugu daroon iminkana iyagii oo fisan madaxweynaha soomaaliya ayaa u ambaliyeeyey guddoomiyaha midowda afrika iyo ku-xigeenkiisa oo dib loogu doortay hogaanka midowda afrika maxamuud boolbere ayaa faahfaahinta horkan haya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta waxa uu dhambaal hambalyaha u diray guddoomiyaha ururka midowda afrika mudane muuses feeg iyo ku-xigeenkiisa oo maanta dib loogu doortay hogaanka ururka midowda afrika war-saxaafadeed ka soo baxay madaxweynaha xafiiska madaxweynaha soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweynuhu ku bogaadiyey muses feeg doorka weyn uu u qaatay dadaalada ciribtirka saboolnimada iyo xaagjirnimada caqabadda horumarka ku ah shucuubta afrika sidoo kale madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu shaacu ka qaaday inuu sii adkeynayo muhiimadda ay leedahay hogaamiyaasha qaaradda afrika ay si wadajirah ay ugu shaqeynayaan arrimaha horumarka ilaalinta nabadda iyo xasulinada guud ahaan gobolka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo haatan wakhtigiisa ay uga harsan tahay saacadaha ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay inay xilligaani ka go-an tahay dowladdiisa xoojinta doorka ay ka qaateen adkeynta nabadda geeska afrika xasulinada horumarka dhaqaalaha iyo daris wanaagga si kastaba ha noqotee soomaaliya ayaa xilligan iyadu waxay door firfircoon ay ka qaaatay ururka midowda afrika ee ciidamada ku jooga gudaha dalka soomaaliya kuwaas oo iyagu qayb ka ah nabadaalinta midowda afrika oo dagaal kula jira dagaalamayaasha al-shabaab
faahfaahiino dheeraada ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax ciidamada dowladda lagula egtay duleedka magaalada muqdisho faysal cabdi faarax ayaa faahfaahinta warkan haya warar dheeraadaha ayaa kasoo baxaya qarax khasaare kala duwan geystay oo barqanimadii maanta ka dhacay deegaanka carbiska ee duleedka magaalada muqdisho qaraxan ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso waxaana la sheegay in lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan ciidamada sida gaarka u tababaran ee haram cad warar kala duwan ayaana kasoo baxaya qaraxa ka dhacay deegaanka carbiska ee duleedka magaalada muqdisho waxaana wararku ay sheegayaan in qaraxan lala eegtay ciidamo howlgallo minabaaris ah ku jiray kuwaas oo tirsanaa ciidamada haramcad ee booliiska kuwaas oo ilaalo ka hayay dhismaha wadada xidhiidhisa muqdisho iyo afgooye ila wareedyo ayaa waxa ay kusoo waramayaan in ciidamadaha dowladda ay waxyeelo kasoo gaartay qarxan islamarkaana ay ku dhaawacmeen ilaa iyo saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada booliiska haramcad ee dowladda inta badan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa wadada xidhiidhisa muqdisho iyo afgooye lagula eegtaa qaraxyo sidaani oo kale ah waxaana jirin ilaa iyo hadda cid sheegatay qaraxa maanta ka dhacay duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan deegaanka carbiska waxaana jirta in markaasi ay shaqaale ka tirsan turkiga ciidamada dowladda federaalk soomaaliya sida gaarka u tababaran haram cad inta badan qaraxyo lagula eegto wadada xidhiidhisa muqdisho iyo afgooye iyadoo dad shacab ah uu khasaaro dhimasho iyo dhaawac lehba inta badan uu kasoo gaaro weerarada lala beegsado ciidamada dowladda ee ilaalada ka ah shaqaalaha dhisaya wadada xidhiidhisa muqdisho iyo afgooye ma jirto wax faahfaahin oo dowladda federaalk soomaaliya ay ka bixisay weerarka qaraxa ee maanta ka dhacay deegaanka carbiska ee duleedka magaalada muqdisho
xubno taageersan ahlusunna ayaa la wareegay gacan ku-haynta degmada matabaan ee gobolka hiiraan wararkan ka helino degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa waxay sheegayaan in halkaasi ay la wareegeen ciidamo horey uga tirsanaa maamulka ahlusunna waljameeca kadib markii dambe oo la qarameeyey ciidamada ka tirsan taliska qeybta koob iyo tala- waa koob iyo labaatanaad ee xoogga dalka ayaa waaberigii horey isaaka qabsaday guud ahaan matabaan islamarkaana haatan ay ku sugan yihiin kuwaasoo la sheegay inay wadaan ama wateen gaadiidka nooca dagaalka ah. dadka ayaa ku waramin ciidanka ay horey uga tirsanaa ahlusunna ay la wareegeen xarumo muhiim oo ku yaala degmada sida baraha kontaroolka laga soo galo degmada matabaan ee gobolka hiiraan iyo saldhigyada booliiska xilli ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya wararka ayaa inoo xaqiijinayay inay sheegayeen sababta ciidamada saaka ay u qabsadeen matabaan ee gobolka hiiraan la sheegay saraakiil ka tirsan ciidama ahlu sunna ee la qarameeyey ay isku dhaceen saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalk soomaaliya gudoomiyaha degmada matabaan ee gobolka hiiraan oo idaacadda simbe ee muqdisho si hoose ula hadlay ayaa waxa uu sheegay inay jiraan ah, welina ay waa jiraan ciidanka alla ku sugan degmada matabaan ee gobolka hiiraan waxauna sheegay in ciidankaasi dhibaatoi wax qalalaasi aysa wadin kuwaasoo ay ka tirsan waxauna sheegay inay ka tirsan yihiin ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugnan weli ma jiro wax war oo ka soo baxay taliska ciidanka qeybta koob iyo labaatanaad ee xoogga dalka oo ay uga hadlayaan ciidanka la qarameeyo horey uga tirsanaa maamulka ahlusunna wal-jamaaca ee la wareegay degmada matabaan ee gobolka hiiraan dowladda soomaaliya ayaa laga dalbaday inay gacanta kusoo dhigto hogaamiyaha jubbaland iyo xubno daacado ah dhanka kalena hogaamiyaha jubbaland ayaa lagu eedeeyey inuu ku shaqaynayo in mar kale dagaal uu ka qarxo gobolka gado iyadoo maalmihii u dambeeyey ay taagneyd xiisada gobolka gado siba degmada balex xawo ee gobolka gado maalmihii u dambeeyey ay ka dhacayeen dagaal u dhexeeya ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland iyo weliba ciidamada dowladda ee halkaasi ay geysay ayaa saraakiishii weliba mas-uuliyiinta gobolka gado waxay walaa xoogan ka muujinayaan ciidamadan maamulka jubbaland ka tirsan ee wararada kusoo qaadaya degmooyinka gobolka gado maxamed cabdulaahi kooshin xogayaha gaarka ee gudoomiyaha gobolka gado idaacadda simba ee muqdisho la hadlay ayaa waxa uu sheegay in axmed madoobe iyo weliba cidda taabacsan ay doonayaan in mar kale ay dagaal ka qarxiyaan gobolka gado siiba degmooyinka gobolka gado uu sheegay inay uga horeeyaan degmada balaxawo oo uu ka dambeeyey dagaalkii ka qarxay degmadaasi waxauna eedeyn u soo jeediyey hogaamiye axmed islaam axmed madoobe hogaamiyaha maamulka jubbaland isagoona sheegay inuu ka dambeeyey dagaalkii ka qarxay degmadaasi axmele intaa kala shaqeynayo ka shaqeynaya cabdibasi asadig waa ninkii hadda ugu dambeeyey balaxaayo dagaalka ka dhacay dadka ku laayay wariyaasha ku garaacayay kenya ku hogaaminayay dadka gade inuu marna uu kenya ku adeegsado marna isaga uu soo weeraro mayu maalin walba bin umuusan gelin isbitaal umuusan dhisin jaamacad umuusan dhisin ma uusan caawin fatahaad iyo abaar iyo colaad iyo ayax iyo dhibaata dadkan haysata axmed maalin umuusan istaagin inuu beesha caalamka wixii ay ugu talagashay ummadan uu ku coloneynay iyo kismaayo maahane dadkan dhib badan buu geysta waxaa isagu damacsan yahay iyo sida wax u rabo iyo nooca uu shaqeynayo anigu kulley waa kuu sheegay shaksiyan fikradooda haddaan ka hadlo ajenda soomaaliyeed maaha wuxuu axmed ka shaqeynayo waxa uu dalaka raba iyo waxa uu garbahaarayo uusan weligiis tegin una adeegin hadda uu ummadda ugu dhibaateynayo maslaxadeedan xaafadda ha weydiiso isaga al- alla weydiiyo su-aasha alla weydiiyo ma garan xaad garbaharay u qabatay xaad dare u qabatay xaad dadka halkaa ku nool waxa weye hadii alla kuu roon yahay oo shalay waxa laisku darsaday oo waxla wada lahaa xukunka adiga aad raadinaysa aada ugu qancin laadahay maxaa kabashadooda u dhegeysan laadahay maxay dadkaas ugu diidan yihiin waxaasoo dhan waxaa la rabaa si dhiibdow inaad idinku aad- aad aad u darastaan saxaafadda baaritaan ha samayso gobolka ha timaado laakiin hadallada siyaasiga oo idaacadaha laga leeyahay inaad raacraacdaan ma ahan axmed dadkan wuu diideen shalay barrina ku diideen mana ogola dadkan wax axmed ka socda iyo wax lamida axmedna ajenda soomaali kaga shaqeynaya ma garan
isagoo sii hadlayey maxamed cabdulaahi kooshin xogayaha gaarka ee gudoomiyaha gobolka gado ayaa waxa uu sheegay in dhowaan shirweyne qaran oo ay ka wada tashanayaan saddexda gobol ee maamulka jubbaland oo uu sheegay inay ku qaban doonaan degmada garbahaarey ee gobolka gado kuwaas ay kaga hadlayaan ayaa maamulka jubbaland iyo weliba jubbaland ka madaxa banaan dala sheeyo oo faraha kula jira in jubbaland ay ka shaqeynayaan isku dhacyada iyo dagaalada ka qarxa maamulkaasi marka electionka soomaaliya uu dhammaado shirweyne ayaa lagu qabanaya magaalada barbahare shirweynahaasna waxaa isugu imaanaya saddexda gobol ee jubbaland ay ka kooban tahay waxaa la rabaa in laga tashto jubbaland ka madax banaan gacmo shisheeye oo kenya ka madax banaan etoobiya ka madax banaan dowladataa ka madax banaan ibar ka madax banaan jubbaland dadkii wada lahaa ay wada dhisanayaan oo mid ah oo loo dhan yahay electionka unbaa laga soo dhexgalay doorashada laakiin adigu doorashada wuxuu ka dambeeya in aan arrintaas ajendaheeda miiska inoo saaran yahay oo weliba aad aad u diyaar gareedeen jaaliyadda iyo aqoon-yahankii deegaanada jubbada hoose iyo jubbada dhexe ayaa rabnaa inaan dila dalno marka axmed waxa uu raadinaya had jeer walaagaa wax sharci darro ah meel uusan weligiis tegin oo uusan maamulin oo uusan ka arrimin oo uusan ka shaqaynin oo dadka halkaas ku nool uusan kasban ayuu ku leeyahay si xoogaha loogu soo wareejiyo si aan kuraastooda u maamusho oo aan kuraastaas ay noqdaan kuraas aan xamar waxa weeye haddii alla kuu roon yahay electionka ka dhacayo aan dagaal siyaasadda ugu galo inooga muuqato axmed inuu ajenda soomaaliyeed uu ka shaqeynayo waa mid kenya ku xiran caasimadiisu muqdisho maahan caasimadiisu waa nairobi marka soomaaliyana maanta waxaa aada iyo aada nasiib darro u ah labaatan milyan oo soomaaliya nasiibkoodii iyo mustaqbalkoodii axmed madoobe oo shaksiya oo taariikhdiisa la yaqaan in nasiibka ummaddu ay u xanaan tahay ama loo cakiran yahay ama ama ama axmed keligiis caqabad uu ku noqdo oo indhaha laga laga wada daawado culimo iyo caamada runtii waa nasiib darro waxay ahayd ninkan oo kale in ummadda laga qabto gacanbara lagu qabto cadaaladda loo geeyo waxaa weeye ninkan dambiilo weeye dhib badan buuna ummadda soomaaliya u geystana si kastaba hadalka maxamed cabdulaahi koojin xogayaha gaarka ee gudoomiyaha gobolka gedo ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadu madaxweynaha maamulka jubbaland lagu eedeynayo inuu wado qorshe uu mar kale dagaal kaga qarxinaya degmooyinka u waaweyn ee gobolka gedo siba degmada badaxaawo ay ku taalla xadka soomaaliya iyo kenya ay wadaagaan isagoona axmed madoobe la sheegay inuu yahay sargaal ka tirsan dowladda kenya waxaana dowladda ugu dambeyn laga codsaday in hogaanka jubbaland uu uga horeeyo axmed maxamed islaam axmed madoobe gacan bira lagu soo qabto isagoona la sheegay in la horkeeno cadaaladda ciidamada dowladda ayaa al-shabaab kala wareegay deegaano ka tirsan gobolka gado iyo saraakiisha dowladda oo ka hadlay warar dheeraada ayaa laga helayaa dagaal u dhexeeya ciidanka dowladda iyo al-shabaab kaasoo ka qarxay deegaano hoostaga degmooyinka luuq doolow iyo weliba degmada balaxaawo ee gobolka gado ee ka wada tirsan koonfurta iyo waa koonfurta soomaaliya dagaalka uu socdo badan qaatay ayaa yimid kadib dagaal al-shabaab markii weerar ay kusoo qaadeen kolonyo ay la socday gudoomiyaha cusub ee luuq cali kaadiye waxaana ka dhacay dagaalka la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan wararka ayaa waxay sheegayaan inuu dhacay wadada xidhiidhisa degmooyinka luuq doolow ee gobolka gedo waxaana la sheegay in weerarku ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kaasi oo soo kala gaaray labadii dhinac ee dagaalamay waa ciidamadii dowladda ee dagaalyahanada al-shabaab taliyaha cabdulaahi kooke oo kamid ah saraakiisha hogaaminaysa howlgalkaasi oo markuu soo dhammaaday howlgalka kadib dagaalka ciidamada dowladii al-shabaab ku dhexmaray gobolka gedo ayaa waxa uu sheegay inay iska difaaceen weerar kaga yimid dhinaca al-shabaab islamarkaana ay khasaare gaarsiiyeen waa sida uu hadalka u dhigay taliya cabdulaahi kooke oo kamid ah saraakiisha hogaaminaysa howlgalka ay ka sameeyeen degmooyinka u dhexeeya luuq doolow iyo weliba degmada garbahaarey ee gobolka gedo deegaanka shaatorow waxaa lagu sheegayay nabadiidka al-shabaab iyo labadan beri waad maqlaysaa inay shacabka ku dhibaataynayeen saaka waxaan loo soo kallahay waxay ahayd in ereyadan iyo dhulkan laga leexiyo nimanka ayaga ah oo aan dib dambe loogu arkin daaimaadii laba dagaal oo qorshaysnaa oo aan ku qaadnay waa ka guulgaarnay maanta waxaan harsanay goobtii ay deganaayeen oo ay ku soo dhowaadeen oo ahayd kartaan saaka ilaa laba saacadood oo dagaal aa ku qaadnay haddana ilaa buurahaas waa laga diday tuulooyinkan tuulooyinkan dambe oo sidaa ay u jabeen xiriiritur iyo meesha la yidhaahdo tuulo barwaaqo insha allah waa iftilaynaa iyagana inaan horowgal qorshaysan ku qaadno labada maalin oo fooda lagu soo haayo meel kasta oo nabadiidkaas ay uga jiraan gobolka gedo waxaana noqon doontaa mid laga guulgaari doono insha allah shacabkana ooga mahad celinaynaa baristaagga iyo wanaagga ay u samaynayaan ciidankooda qaranka soomaaliyeed waan sii wadi doonaa howlgalka meel kastoo nabadiidka lagu sheego waxaan ku tegi doonaa lugaheena ma lagu sugaayo meel dambe oo doob ah sidaan hadda saaka u soo aadnay iyaan u aadi doonaa meel kastoo lagu sheego shacabkana waa waxaan rabnaa in ay kullay meydad badan oo ay ka tageenna waa yaallaan
si kastaba dagaalla u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo dagaalyahanada al-shabaab ayaa waxa uu horey uga dhacayay deegaano ka tirsan gobolka gado kuwaas oo qaarkood geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac xiriirka dowladaha soomaaliya iyo masar ayaa laga rajo qabaa inay dib ugu soo laabto kadib markii dowladda soomaaliya ay safiir cusub u magacowday dalkaasi dowladda federaalka soomaaliya ayaa safiir cusub u magacowday dalka masar kaasi oo noqonaya safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya ama u fadhin doona dalkaasi ahna wakiilka soomaaliya iyo jaam- ee jaamacadda carabta dowladda masar ayaa la sheegay inay soo aqbashay safiirka cusub ee dowladda federaalka soomaaliya u magacowday dalkaasi iyadoona dib u soo laaban doono xiriirka soomaaliya ee masar iyo tan iyo markii sanadkii lasoo dhaafay uu mugdi ku jiray labadaasi dal xiriirkooda eliyaas sheekh cumar oo loo magacaabay inuu noqdo safiirka cusub ee soomaaliya ee masar ahna wakiilka soomaaliya ee jaamacadda carabta wuxuu safiir eliyaas uu ka mid noqday labiyo toban safiir ee dhowaan xukuumadda la horgeeyey balse dib loo soo celiyey aqbalaada eliyas iyo magacaabista ahayd ayaa la sheegay inay isu dhow yihiin iyadoo la sheegaya in magacaabistiisi ay ku xirnayd hagaajinta xiriirka labada dal maadaama la sheego inuu xiriir dhow la leeyahay masaarida askari ka tirsan ciidamka maamulka jubbaland ayaa toogasho ku dilay gabar saddex iyo toban sano jira kaasi oo ku sugnayd magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose xaafad ka tirsan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa saaka ka dhacday dhaadin dhacdo xanuun badan oo aad ay uga naxeen dadka ku sugan guud ahaan magaalada kismaayo siga- siiba gaar ahaan xaafadda ay dhacdadaasi ka dhacday dhacdada ayaa ahayd in askari ka tirsan ciidamada dowladda waa ciidamada maamulka jubbaland uu hogaamiyey axmed maxamed islaam axmed madoobe oo uu tagay xaafadda ku taala degma waa xaafad ka tirsan magaalada kismaayo isagoona ooda rasaas uga qaaday caruur yaryar oo ku sugnayd xaafad lagu magacaabo waa xaafadda farjana ka mid ah waa mid ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada kismaayo ee loo yaqaano new kismaayo hooyo xaliimo oo ah gabadha la dilay ciidanka jubbaland mid ka mid a askartooda uu ku dilay kismaayo oo la hadashay idaacadda simba ayaa waxa ay ka warbixisay dhacdada sida ay u dhacday iyo weliba cidda dilka geysatay waayo waxaan kaga suganaa meel la yidhaha new kismaayo new kismaayo ooyo macaanow shil baa dhacay shil baa dhacay shilkaas oo ah mid cadaalad darro ah nin askari ah oo askari dowladeed ah ayaa carruurtooda anigoo ka maqan soo weerara ma garan isagoo weliba dareen dowladda u xirantaha korigiisa garabka ugu jiro cayaal yar yar oo midda urux markaa iyada saddex iyo toban sano jirtan guriga kaga tagay oo cayaalka ugu yaraan sideed cunug ay dhan yihiin buu soo weerara ma garan siduuba dee caruurta dhan wax uu asxaab u sameeye malaha gabar iyadana ilmaha koob iyo toban jirka ah madaxaa kala dhambalan tan dhimata maa midda kaleeto madaxa waa dhambalan yahay laba qayb buu qoriga dabadiisu ku garaac ma garan markuu gabadhi qoriga dabadiisu ku garaacay gabadhi kale ay timid waxay tiri walaalo hooyadeennana way maqan tahay say nooga tagto way waxbay noo raadisay alyoon bay noo raadisay ilmahan yar yar maxaad ku dhamaynaysaa maa naagta aaman raadinaya baaba adigu yiri isla markii gabadhi xataa daqiiqadan aysan taagneen xabadii xisku kaga dhufto dhanka kale oga baxa naftoo dhulka lama aysan dhicin tan la dilani anaa dhan tan la dahrani anaa dhan waa simil carruurtii wuu dhaximidoo ninka wuu dhameeyey waayo saad aad reerkan gabadhan walaashay maalmaba aad carruurtooda oo dagaali ciidamada jubbaland wax maamuloo noo yimaada qolada nabad sugudda meelay istaageen waana iga tan wax ii soo laabtay iyo wax i daneeyay iyo wax ii soo laabtay na toolama arkin si jaas jaasaa u dila walaal si jaas jaas ah intuu lugta saa u saara gabadh intuu dhulbaaxa ku dhufto markay dhacdo gabadha waa gabadheeda saddex iyo toban sano jirta ma garat gabadha afar iyo toban sano sanadkan awe ma garat walaal si jaas jaasa oo macnaha aan bini-aadamnimada aanan ku jirin oo xuquuqa bini-aadamka aan kamid aanay u dila ma garat gabadha intuu dilay uu yadda la gala gacantiisu la galo qoriga baadkiisa ku dhufto markay dhacday wadan xabadda la dul istaagu dhafoof ka saaray geedka intuu loogu murkuso laabto markii ku dhuftay xabadda labuunu isku raaciyay markuu ka dhaqaaqay laba jeer intuu kusoo laabto saa u fiiriyo anay dhimato walaal intuu saa u haraantuu ka dhaqaaqay ilaahi saacadan walaal wax ninka ii qabtana ma arkin wax ii soo gurmado ii tacsiyo hadda saaka ninka idaacadaha isoo wacayaana ka een ma arkin marka walaalo macaano arrintaasa igu dhacay arrintaas arrin cadaalad darra ah waay waxaan ka codsanayaa yaa idaacadaha maamulka marka waxaan ka codsanaya walaalo macaano in ninka asaga si degdega la iigu qabto arrinta cadaalad darada igu dhacday ninka waa nin dareer dowladeed wato shicib waayo ma dhahaayo ma garatay marka waxaan codsanayaa in dowladda iyo idaacadaha iyo meel kasta iyo hay-adaha uu xuquuqda bini-aadamka u doodaan oo dhan inay wax ii qabtaan ninkii la ii soo qabto oo ee soomaaliyeed oo dhibaataysan baan ahay ma garatay inta xabad gurigeeda ku dhacday ama inta qashir qolof dhaxtaaladaad aragta meesha laba ciidana isku dagaashimaayane hal shaksi ruux oo bini aadana caruur meel ay joogto waa isma dhayis walaal ma garat tii la dhaqlan hadda waa ii taalaa oo guriga ii dhex taalaa oo daawo iyo daryeela iga rabtaa tan waadan soo duubay waxaan keenay baar caleen haddaan ka socdaa ilaa haatan marka ciidan laga tago mas-uul ka tirsan maamulka jubbaland oo idiin yimid ma jirto waxaana nabad sugidda oo xalay noo timaada aanan ka ahan cid kaloo ii soo danayso ii timaada ilaa saacadda maanan arkin xataa wax imilkiisa oo ii yimaada ma aanan arkin walaashiisaa deris nala walaashiis isaga la dhalatay baa deris nala ma garata asa wax u dhaca walaalo macaano sida dhibka dhac noocaasu u dhaca walaalo waxaan ka codsanaya walaalo dowladda waxaan ka codsanaya in arrintaa cadaalad darrada eh oo igu dhacda oo ay soomaaliyeedaan ahay ilmo yaryaraan haystaa oo waxba agooma aan dhaafin oo aabbahoodana waayeel uu yahay ma garatay waxaan ka codsanayaa dawladda waxaan ka codsanayaa in arrintaas cadaalad darrada igu dhacdo in wax layga qabto walaalow gacan layga siiyaan aad iyo aad uga codsanaya si kastaba magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa waxay noqotay goob bartilmaameed nooga dhigto shacabka ku nool weliba shacabka danta yar ee ku sugan magaaladaasi xilli warar hoose isinba helaysay saaka ay sheegayaan maantana ay kasoo waramayaan in magaalada kismaayo ka bilowday qah kuwaas oo ku jira dadkii laga xasuuqay eheladooda kuwaasoo la sheegay in magaalada kismaayo ay noqotay goob lagu gumaado shacabka ku nool magaalada kismaayo inta badan dilaalka iyo weliba qaraxyada ka dhaca waxaa si gaara loogu shababeeyaa inay ka dambeeyaan ciidanka daraawiishta maamulka jubbaland oo hogaamiyey axmed maxamed islaam axmed madoobe kaasi oo la sheegay in uu bixiyo amar walba oo lagu fuliyo wax walba oo ka dhaca magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose halka warkaasi aad kala socotaanna waa idaacadda simbe iminkan akhbaraadka dibadda wakiilka iiraan ee qaramada midoobay ayaa ku mudaharaaday hanjabaada milatariya oo dhowaanahan israel ka wadi dalkeeda isagoona ugu yeeray hay-adaha dowladda fargelisa warqadu ay u dirtay xogayaha guud ee qaramada midoobay antony rogers majitak rufani waxa uu sheegay in israel ee keliya aysan kordhin hadallada waa gaandaasiga ah ee lagu dul dhigayo amulihii ka dhanka iiraan ayaa sidoo kale si fircoon u shaqaynaysa inay qabato hanjabaadaha tusaalaha ugu badnaa ayaa lagu yiri inuu kamid ah qabayaal waa mid ka mid ah dabayaaqada bishii janaay markii generaalka guud ee israa'iil aviv koch uu sheegay in militariga israa'iil oo diyaarinayaan qorshayaal howleed dhowr ah islamarkaana lagu daro howbihii horeyba u jireen walcelinta iiraan ee kobcinta barnaamijkeeda dakhli nucleerka bilihii lasoo dhaafay wakiilka iiraan ee qaramada midoobey waxa uu yidhi hanjabaada waxay jebinaysaa qodobada labaad ee axdiga qaramada midoobey waxayna u baahan tahay jawaabta saamiga bulshada caalamka sababa la xidhiidha taariikhda israel ee weerarada ummadda ee kale ee ku heysay gobolkaasi ku sugan taaj ravanji ayaa qoray waxaana waa xaq lu keenay xuquuqda asaasiga ee indifaaciisa si adagna ugu jawaabi karto hanjabaad kasta oo meel qaldan ee maamulka israel max kalena qodobada labaad ee axdiga qaramada midoobey waxay ka dhigaysaa in xubnaha kale ka fogaadaan xiriirka caalamiga ee khatarta ee adeegsyada xooga dhanka ee weliba madaxbanaanida dhulkeeda ama weliba madaxbanaanida siyaasadeed ee dowlad kasta ugu dambeynna tobannaan kun oo qof ayaa mar kale isugu soo baxay magaalada ugu weyn myanmar ee yongon maalintii axadda iyagoona xambaarayay afgambigii militariga islamarkaana ay dalbadeen in sii daayo hogaamiyaha la doortay onsan suuki dibadbaxayaasha oo socod ku marayay magaalooyinka yangon maalintii labaad ee isku xigta xaddii waxayna wateen buufinta casaan ah maadaama weliba midabka sukiyo national league ee weliba for democracy n l d loo yaqaano waxayna ku dhawaaqeen ma dooneyno kalitasnimo military waxaan rabnaa dimuqraadiyad sida ay dadku sheegayeen waxaa ku dhex socdaan dad cadceeda dheelinaysay weliba baaritaan wadada ah oo iyagoo ku dhexaysa calanka n l d ga islamarkaana sameynayso saddex sawir oo calaamadood u noqon karto mudahadaad lagu soo horjeedo afgambigii koowaad ee febraayo ee darwalada ayaa kusoo jawaabay weliba geesiyaashooda rakaabka waxayna kor u tagaan sawirada unsun suukiye waxaan horey u socon doonaa oo aan sii wadi doonaa dalabka ilaa ay aan helayno dimuqraadiyadda hoos u dhaca weliba talitaliska militariga mudaharaadyadii maayo weyn soddon iyo toddoba ah ayaa sheegay wakaaladda wararka ee a f b isagoona doonayay in laga soo horjeedo afgambigii dhacay koodii februaayo ee sanadkan darwalada ku dhawaajinayay geesahooda rakaabna waxayna kor u tagayaan sawirada unsansukaye guud ahaan waa naga intaa dhegeystayaal warkii duhur oo aad kala socotay raadiyaha simba warka aniga anas maxamed soomanaha soo saare halkan idinkala socodsiinayay kooshinyara farsameynaya cidda warka iyagu seegro dib waxay uga daalan karaan barta internetka ku leenahay w w simba dot net waad ku mahadsantihiin dhegeysiga ayaa la socodka
simba radio yaa u baahan xayeysiin badeecadii ay ku raagto oo qarniyaal iyo sannado badan ay u buuxday baqaar shilinna aan laga beecsan bishaaraan u hayaaye ha iskeena bannaanka waxba yuusan baqanine waa la baahi tiri biidnillaahi alkariim aniga u buko u baahi qabee ii bayaani oo ii bidhaami walaal tala beellaa iyo